جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo maleeshiyaadka maamulka gaalaraaca jubbaland ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidankooda duleedka degmada baled xaawo xili ay kasii daraysa xiisada u dhexaysa kooxda ridada iyo jubbaland xabaalawarido dad badan ay ku aysan yihin ayaa laga helay dalka kenya kadib markii dadka gaala kenyaanka ay u hogaansameen amar isgaajaysiin oo ka soo baxay baadeeriyaasha dalkaas howlgaallo lala beegsada cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya munaasabad lagu sagootinaya dafcadda afraad ee ka qalanjabisay macadka khadiija biinta quwuleed ee degmada buqa qable ayaa ka dhacday degmadaas mas-uuliyiinta wilaayada bakool ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu soo bandhigayey arday ka qalanjabisay mu'aasada alxikma ee faraceeda degmada tiyaglow ee xarunta wilaayada bakool
أجدادي أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي kusoo dhowaada qodobada warkaas oo faahfaahsan maleeshiyaadka maamulka gaalaraaca jubbaland ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidankooda duleedka degmada baled xaawo xili ay kasii daraysa xiisada u dhexaysa kooxda ridada iyo jubbaland walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya gobolka gado ayaa wajahaya xaalad siyaasadeed iyo mid amni oo aada u cakiran iyadoona laga cabsi qaba inuu mar kale qarxo dagaal culus oo dhex mara maleeshiyaadka kooxda ridada iyo kuwa maamulka ridada ee jubbaland gaar ahaan degmada beled xaawo wararka laga helaya gado ayaa tilmaamaya in maleeshiyaadkii maamulka jubbaland ee dhowaan laga saaray beled xaawo ay hadda dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaano u dhow degmadaas taasoo sii kordhisay cabsida laga qabo inay dib u bilowdaan iska horimaadyadii hore jubbaland ayaa la sheegay in maleeshiyaad fara badan ay ku daabulaysa gado halka kooxda ridadana ay dhankeeda gelisay heegan buuxa maleeshiyaadkeeda ku sugan beled xaawo xaaladan ayaa ku soo aadaysa iyadoo kooxda ridada ay waddo qorshe ay ku doonaysa dhismaha maamul cusub oo ka madax bannaan jubbaland kaasoo la sheegay in laga hirgelinayo gado maamulka cusub ayaa lagu sheegay mid kooxda ridadu ay ku doonaysa in uu bedelo saameynta axmed madoobe ee gobolka war rasmi ah ayaa sidoo kale sheegaya in wafdi ka socda kooxda ridada ay ku wajahan yihiin degmada beled xaawo si ay u dardargeliyaan howlaha la xiriira dhismaha maamulka cusub cabsi xooggan ayaa ka jirta deegaanka iyadoo dadka deegaanka ay walaac ka muujinayaan suurtagalnimada dagaal hor leh oo dhibaato hor la u keena shacabka iyo guud ahaan gobolka xabaalawarido dad badan ay ku aasiyin ayaa laga helay dalka kenya kadib markii dadka gaala kenyaanka ay u hogaansameen amar isgaajaysiin oo ka soo baxay baadeeriyaasha dalkaas walaalkeen khaalid xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya wadanka kenya ayaa ku waramaya in dalkaas laga helay xabaalwadareedyo badan oo ay ku aasan yihiin dad kenyaati ah oo u dhintay gaajo iyo haraad kadib markii ay u hogaansameen awaamir kaga timiday baadariyaasha nasaarada ah hay-adaha dembi baarista kenya ayaa sheegay in la helay qubuuro jamaaci ah tirada dadka dhintay ee la arkay ayaana hadda gaaraysa ilaa shan ruux oo la aasay maalmo ka hor toddoba iyo labaatan xabal oo laga shakisan yahay ayaan haynaa maanta waxaan ku guulaysanay in aan soo saarno lix lixdiina waxaan ka helnay shan meyd sidoo kalena agagaarka goobtaas waxaan ka helnay toban qaybood oo kala duwan ayuu yidhi rijaad nikaroge oo ka mid ah dhaqaatiirta baarayay kiiskan dadyo badan ayaa la rumaysan yahay in maalmihii lasoo dhaafay ku dhinteen deegaanka kilifi oo afar boqol lix iyo labaatan kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada nairobi ee caasimada wadankaasi dhacdadan ayaa la rumaysan yahay inay daba socoto dhacdooyin noocan oo kale ah oo sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii isla deegaankan ka dhacay kuwaas oo ay ku dhinteen boqolaal qofood oo kenyaati ah kadib markii ay baadariyaasha kiniisadda ay ku amreen in dadkaas ay ka go-aan cuntada iyo biyaha ilaa ay ka dhintaan sidaasna ay janno ku gelayaan howlgallo lala beegsada cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta waxay saaka dagaal iyo duqeyn culus ku qaadeen xerada mursadiinta w f b ee degmada garbaharey oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada gado dhanka gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka mangai ee ka tirsan gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga silbiyadda kenya inta uu dagaalkaasi socday waxa uu dab culus qabsaday qaybo ka mid ah xeradii la weeraray munaasabad lagu sagootinaya dafcadda afraad ee ka qalanjabisay macadka khadiija biinti quwalid ee degmada buka qable ayaa ka dhacday degmadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya howlka xafladaha sheekh xasan barsane ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa ka dhacay xaflad lagu maamuusayay dufcaddii afraad ee ka qalinjabisay machadka khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada buqa qable munaasabada waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mudiirka machadka khadiija bintu khuweylad wuxuuna sharaxaad ka bixiyey taariikhda machadka culumta qur-aanka waxay ka qaateen tafsiirka qur-aanka kariimka ah min annaas ila alfaatixa waxaa ka mid ah culuum alqur'aan atibyan fi aadaab xamalat alqur'aan aljazariya alxadiidu culuumuhu waxay ardadan qaateen ee hadda maanta aan u joogno xafladooda cumdat alaxkaam buluuq almaraam riyaad alsaalixiin aladab almufrad albayquuniya taysiir almustalax fiqiga usuushiisa waxay qaateen abi shujaac alyaquut alnafiis alusul min cilmi usuul min alaxkaam alfiqiya alqawaacid alfiqiya tasiil alwusuul xagga caqiidada waxay qaateen kitaabu altawxiid sulm alwusuul qawaacid macrifat ahli albidac alwaasitiya xagga luqa alcarabiya waxay ka qaateen الأجرومية مغني الأجرومية معلم الأجرومية التحفة السينية العربية بين يديك كو إلا بيصدح سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي كقاتين الخلاصة البهية روضة الأنوار حق الزهد وحي قاتين ليس الغريب رسالة أم قصيدة لدهاي كانت كواد waxaa uu galay gabadha la yidhaahdo sumaye maxamed cumar waxayna keentay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic labo insha allahu tacaala jaa'isadeedna waxa weeyaan xaasuub ama laabtoob iyo kitaab la yidhahdo macaarij ulqubuul jawaa'is insha allahu tacaala waxaana guddoonsiinaya waaligeena iyo sheekhana sheekh yuusuf insha allahu tacaala kaalinta labaad waxaa suulu jira laba arday waa xakiimo muumin cabdille iyo caaisho ismaaciil cali labadu waxay haystaan sagaashan iyo siddeed dhibic siddeed labadu waxay ku guulaysteen laba laabtoob iyo kitaab la yidhaahdo tajriid sariix sidoo kale waxaa goobta ka hadlay bandhig cilmiyeed heer sare ahna ka sameeyey qaar ka mid ah haweenkii daaciyaadka ah ee machadkaas oo dhammaystay نحن أخواتكم متخرجات من معهد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لدفعة الرابعة في محافظة بقعة قبل لولاية هيران الإسلامية لن نتعب أن نساندكم ما استطعنا من المال والنفيس فامضوا في بركة الله واصبروا إن الله مع الصابرين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأخيرا نقول جيش حركة الشباب المجاهدين دمروا الكفر الحقيد واذبحوهم وشردوهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuled abunabhaan isagoona kalimaad kala duwan halkaasi ka jeediyey waxaan idiin dardaarmayaa inaad kaashataan taqwallaahi subxaanahu wa tacaala si ilaahay wax badan idinkugu sahlo si aqoontiin ilaahay idinkugu barakeeyo qodobka labaad oo aan idiin dardaarmaya waxaa weeye dikriga alla badiya ilaahay xuskiisa badiya subxaanahu wa tacaala waxay ka mid tahay waxyaabaha sahlo in qofka ilaahay wax badan u furo waxyaabaha aad kaashanaysaan waxaad ka dhigtaan akhlaaqda wanaagsan kaashada ummad baad qudwo u tihiin guryahaad matashaan owlaaddaad tarbiyaysaan akhlaaqdiinna wanaagsan kaashado ilaahay subxaana wa tacaala markaa wuxuu idiin sahlayaa wax badan oo aadan idinka la imaan karin waxaan rabaa gabdhaha walaalaheen annagoo la wada qabno inaan dareensiiyo oo aan idin dhaho waxaad isdareensiisaan macadka galabta aan qalinjibintiisa u joognano kow ma aha wilaayada islaamiga hiiraan waa macadkii shanaad oo icdaadu daaciyad ay ka soo baxeen macad khadiijata binti khuweylid kii shanaad baan goobjoog u nahay dafcadii shanaad weye marka buq laga hadlayay tahay tii afraad amaa marka wilaayada laga hadlayo waa xafladdii shanaad oo aan u fadhinno gabdhahana ka soo baxayey keliya in la yidhaahdo waa la qalinjibiye qiimo kuma fadhido waxaan rabaa inay isdareensiisaan mas-uuliyaad tiro badan baa idiin yaallo mas-uuliyaadka idiin yaalla waxaa ka mid ah addacwatu ila alkhayri والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنا وإستاكتان قارسينتا دعوة الله سبحانه وتعالى معروف كفردي سوا قيب دين الله ما الدور الذي ويه حمان تريبستيدا وحيابها مسؤوليات كإنا إسدرين سيسان أي توحكم ده تربية أولاد إنا كود داشان machadka khadiija bintu khuweylad waxa uu faracyo badan ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waana dufcadii afaraad ee ka qalin jebisa machadka khadiija bintu khuweylad faraciisa degmada buqaqable mas-uuliyiinta wilaayada bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay arday ka qalinjabisay mucaasada alxikma ee faraceeda degmada tiyaglow ee xarunta wilaayada bakool haddaba warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan أيها الضيوف الكرام أيها الضيوف السعداء مرحبا أهلا وسهلا أنتم خير الأمم بالعلم نبل المستقبل ونبيد وجود الأمل نسعى ونرتقي دائما munaasabadan waxay ka dhacday xarunta alxigma faraceeda degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa goobjoogaha mas-uuliyiinta wilaayada culummo nuqabo waalidiin ganacsato iyo martisharaf kala duwan waxaa munaasabadan lagu soo bandhigayay arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma kuwaasoo isugu jiray laba qeybood oo kale ah qaybta rawdada iyo qayb ka qalinjibisay barashada harqaanka sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu horeyn kelimad tawciyaa munaasabadda ka jeediyey rasuulka sal ly wslam ma erey kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi dhammaantiin ma eetiina raaciyaal lan welbo la su'aaladoona walusila raasiyey marka mageli balaan walowna ana waalidiinta lan kasta mas-uulhay ini mas-uuliyaddiis ka dadaalo ciyaalkan waddada toosan ini la mariyo oo laka dadaalo taase marka waybuu ahaa lankas mas-uul ah rasuulka sal lay wslam dardaaramay yaanin indardaarame haadaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabadda ku sugnaa ayaa kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey doorka walbarashada waalidka may bakliya kaalin wiin oo dhanyar haysada kor hoobaada may waha aan fiirina unugu buugja in fiirina walba un warsane may waha isku baho rooro hannagadoo koyo qura'ad laysiido haddan isku baho doorkaas sugaay ma in malayasa in walaayar dacfi ku jaro hogga waalidiinta markila may kaloo la dardaarmay macallimiinta mas-uuliyad adag adag adag yaa la siin saaray mas-uuliyaddin kolley in gudutaga haddan in muuqato insha allahu tacaala way ballana macallimiinta ragun hadda alxigma le mal hadalaayo guud ahaan gobolka ragga maanaa owlaado lan dhiibiday waldadbaraayaan mas-uuliyadda siin saaran dareema umutana may waa ku aqabtara baahida marka may waa waxbarashada may waa insha allahu tacaala waxbarashada in la tayeeyo tayalan waal jazaakum allahu khayra jazaa intaasna siinka buraarujiye ardayda rawdada ee ka qalinjibisay alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed soo jiitay dhammaan martidii goobta ku sugnayd ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ماذا تقول عند الخروج من الخلاء غفرانك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته ugu dambeyn waxaa la shaaciyey natiijada imtixaan laga qaaday ardayda waxaana abaalmarino qaali ah la siiyey ardaydii kaalmaha sare galay iyadoona dhammaan ardayda oo dhan laga warasamay shahaadooyin lama arday kaalinkooda isla galay marka lamada arday kaalintkooda isla galeen waa maxamed xasan aadan iyo falastiin nuur mayna maktabka ka abaalmariyey lacag dhong milyan iyo laba boqol maybaan weeray raxiime sheekh xuseen raxiime sheekh xuseen yeena mayba gallay kaalinta lamaad mayna ka guulaysatay lacag dhong shan boqol waayahay mayba kiige cabdulaahi xasan aadam oo usuuna ku guulaysadii kaalinta saddexaad oo ku guulaysadii lacag dhong afar boqol maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa wada dadaalo dheeraada oo ku aadan waxbarashada ubadka taasoo laga dareemaya dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool
شكرا لكل معلم أرشدنا دوما للنجاح ولكل من كان لنا عونا في درب mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andulus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu